bismillahi raxmaan raxiim howlaha horyaala baarlamaanka koonfur galbeed waxaa waaye waa howlo la mid a howlaha ay qabtaan baarlamaanood marka baarlamaanka kolley waa la yaqaan baarlamaan waxa uu yahay hawsha uu igman yahay inuu qabto marka howlaheen haddeertaan anaga waa iska bilow waayo baarlamaanka mar dhowaa la dhisay broceskaan gudaha kaga jirnaa hadda waxaa noo suurto gashay isbuucan gudihiisii inaan si rasmi ah in looga doodo loo falanqeeyo wixii aaraa ah oo laga dhiiban karo xildhibaanadu ay ka dhiibtaan xeer hoosaadkii oo baarlamaanku uu ku shaqayn lahaa marka xeer hoosaadkiina maalinka sabtida ayaa la ansixiyey oo saas ayuu markaan sax ku yahay kadib marka waxaa insha allah isniinta soo socota bisha koob iyo labaatankee tahay ayaa waxaan rajaynaynaa in kalfadhigii rasmiga ahaa ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed uu si rasmiga u bilowdo iyadoo markay dhici doonto marka munaasabad marka waxa waaye uu daahfurkeeda marka uu kasoo goobjoog ka ahaan doono madaxweynaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane guddoomiye muddadii laydin doortay iyo haatan waxyaabaha idin qabsoomay adoo ah guddoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku-xigeenada
waxyaabihii noo qabsoomay waxyaabo badan baa noo qabsoomay muddadii yareyd oo aanu jirnay waxaway waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa diyaarintii hadda xeeroosaadka aanu aanu soo ansixinay diyaarintiisii iyo qoraalkiisii iyo kabaaraandegistiisa ayaaba xitaa waqti waqti dheer qaadata marka noo qabsoomay sidoo kale waxaanu ka qayb galnay fadhiyo ka dhacay magaalada muqdisho annagoo ka jawaabayna baaq macasumaad uu guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka uu fidiyo guddoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyadu taasoo looga hadlaya hadda barnaamijkan qayb ka mid a barnaamijkan maanta aad goobjoogga aan u nahay oo ah soo bandhigidda macnaha waxyaabihii laga bedelay iyo sida la rabo in loo bedelo sida la rabo in loo dhaqangeliyo dastuurka mustaqbalka ee yeelan doonta dowladda ee federaalka soomaaliya marka waxyaabo badan howlo ay ka mid yihiin howlihii caadiga ahaa baarlamaanka iyo kulamada marka waxa waa ee muhiim ay ahayd in annaguna aanu goobjoog ka ahaano fikirkeena ayaa araada in aanu ka dhiibano sidoo kalena haddii ay tahay go'aan la kala qaadanayno marka annaguna aanu goobjoog ka ahaano marka waxyaabahaas ayaan ayaa noo qabsoomay ilaa haddeertaan mudane guddoomiye waxaan ognahay in laftaadu aa ka mid tahay qurba joogta soomaaliyeed ee muddo dalka ka maqnaa haddana waxaa kuu suura gashay inaad qabato guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya marka xiriir intee leeg ayaad la leedahay jaalidaha ee koonfur galbeed soomaaliya
runtii waxa waay xiriir fiican baan la leeyahay jaalidaha koonfur galbeed ee soomaaliya khusuusan kuwa marka ka dhisan ee wadamada aanaan ka nimid iyo wadamada ku hareeraysanba qaarka kale marka aanu macnaha waaye aynan weli xiriir iyo wada shaqayn toosa ka weji ka wejiyaysa noo hormarina xiriir marka waxaa waaye oo iska warhayna waan waan yaanu leenahay marka insha allah hadda markii muddo yar kadib marka baarlamaanka howlihiisu ay si fiican u bilowdaan oo culayskan badan oo haddeertaan ka guddoomiye ahaan macnaa nasaaran oo xoogaa naga soo kala yidhaahdo waxa waqti oo munaasabna aan helo waxaan ku tala jiraa insha allah inaan qaar ka mida waddamadaas dibadaha inaan soo maro jaalidihii aan la soo kulmo marka insha allah wixii warbixina oo aan u geedbin karna aan u gudbino si halkaasna marka macnaha aanu ku abuurno xiriir wada shaqayna marka waxaa baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo maamulkii iyo jaaliyadihii dibadda dhex mara hadduu ilaahay ka raali noqdo mudane guddoomiye su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay xiriir intee leeg ayaa ka dhexeeya baarlamaanka soomaaliya iyo baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya xiriir aad iyo aad ayaa ayaa u fiican baa ka dhexeeya sababtoo baarlamaanka annagu dowlad goboleedka waxaway dowlad goboleedyadu waxaway waa dowlad waa waxaway waxay xubin ka yihiin marka waxaway baarlamaanka waxay xubin ka yihiin dowladda dhexe ee dowladda federaalka wax walba barnaamija aan ku shaqaynayno wax walba aanu samaynayno waxaway waxqabada waxaway waa in ay waafaqsan yihiin shuruucdii asaasiga iyo dastuurkii macnaha dowladda dhexe u dhisa marka waxaway baarlamaanka wada shaqeyn fiican baa naga dhexaysa tala soojiyada naga dhexaysa sidoo kale xitaa hadda kulamadii ugu dambeeyey oo aan muqdisho aan u joogna baarlamaanada dowlad goboleedyaduna iyo iyo dowladda federaalka dhex maray halkaas xitaa waxaa jirta waxaa lagu soo abuuray madal marka waxa waaye ay ku midaysan yihiin guddoomiyaasha baarlamaanada ee dowlad goboleedyada iyo iyo guddoonkii baarlamaanka dhexe marka waxa weye waa insha allah taasna waxaa madashaas waxaa loogu talagalay in marka waxa si joogto ah ay guddoommadu ay ugu kulmaan wixii aaraa iyo afkaara ay isku weydaarsadaan si marka waxa waaye xiriirku marka waxa waaye uu noqdo mid mid intaa kasii qoto dheer oo marka kasii weyn
ugu dambayntii mudane guddoomiye su-aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tahay xilliyada aadan shaqada ku jirin waxyaabaha aqabat adooraaleh wallaahi xilliye aanan shaqo ku jirin ma jirto marka xilliyada inta badan waxa weye waa shaqaan ku jiraa aanan ka ahayn marka saacadaha yaroo habeenkii aan hurdaan nasanahay moog laakiin ta kale run ahaantii waxa weye waa haddii aanan madashaan macnaha hawsha aanu fadhin laakiin waxa weye de waa hadda maadaama baarlamaanku uu yahay baarlamaan bilow ah hawsha macnaha xawaana laga rabana waxa weye hawl aad u baaxad weyn ay tahay isla markaana imkaaniyaadkii aan laga rabay inaan ku shaqaynana waxa weye naga kala maqan yihiin marka waxa weye saacad walba ama daqiiqad walba waxa weye aan dee fadhi iyo waxyaabo kale aan ku bixin waxa weye waa waxay waxay ku noqon caqabad ku noqon kartaa marka sidii hawlahaynu habsame ugu socon lahayn marka wallaahi waxa weye waa runtii waqtiga intiisa badan waxa weye waa waqti shaqo buu ii yahay
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhulle maye oo walaysi gaara siinayay warbaahinta koonfur galbeed idaacada warsan iyo websaytka wadani news ee gudoomiya aada umahadsanta adigaa mudan walaalka